Madaxweynihii hore ee dowladda federaalk Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa war uu ka soo saaray shirkii dhowaane dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in shirkaasi uu ku soo idlaaday fashil iyo natiijo la'aan isagoona kaga digay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh muddo kororsiga uu doonayo inuu ku sii fadhiyo kursiga villa soomaaliya islamarkaana ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk inay ka soo horjeestaan arrintaasi shirkii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay uga socday muqdisho hoggaanka dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada wuxuu ku soo idlaaday natiijo la'aan niyadajab iyo kala qaybsanaan u horseedaysa shacabka soomaaliyeed jahawareer iyo hubantiin la'aan siyaasadeed ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay madaxweynihii hore ee dowladda federaalk farmaajo sidoo kale war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ayaa waxaa lagu sheegay qabashada waxay ugu yeeraan doorashooyinka qaranka iyo yagleelidda guddiyada ka shaqaynaya ayaa waxa uu ku tilmaamay mas-uuliyad wadareed islamarkaana aan si gaar ah loogu aqbalaynin inay cid kale ku jaangooyso danaheeda gaarka ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxweynihii hore ee dowladda federaalk madaxda dowladda federaalk ayaa waxaa astaan u noqotay in markii mid weliba uu dareemo inuu wakhtigiisu gabaabsi yahay uu bixiyo dadaallo uu ku doonayo inuu ku sii fadhiyo kursiga waana arrin ay ka wada siman yihiin dhammaan madaxda dowladda federaalk sida ay tilmaameen aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyagoo arrintaa ku micinayay in madaxdan marka horeba aysan ku imaanin rabitaanka bulshada soomaaliyeed balse ay yihiin kuwo kala matalaya danaha dowladaha shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka